culays badan uu kasoo wajahaya sida uu u maareynayo arrimaha soo galootiga gaar ahaana xuduudda koonfureed ee dalka maraykanka waxay mudanayaasha jamhuuriga eedo maamuus gaxayuubin ah ay ku soo oogeen xogayaha biden ee arrimaha hay-adda amniga gudaha oo waaxda socdaalka ay hoos timaado sidoo kalena xiriirka dowladda dhexe iyo kan gobolka texas ayaan wanaagsanayn iyagoo isku haya qaabka loo xakameynayo soo galootigan soo galootigan waxaa ka mida dhallinyaro soomaaliyeed oo kasoo tahriiba meelo kala duwan oo caalamka ah haba ugu badnaadeen geeska afrikae mid ka mid ah dhallinyaradaasi oo magaciisa kusoo gaabiyey maxamed ayaa v o eda uga waramay nabihii uu soo maray si uu u soo gaaro dalka maraykanka okay aniga gurigeygii baan kasoo bilaabay boor baan kasoo baxay kadib turki baan imidhay turki markaan imidhay waxaan joogay seven days seven days on ticketkii waxaa hagaajisanay seven days kadib waxaan imidhay on ticketkii u helay nakaragwa nakaraguana habeen baa joogay habeenkaa oon soo dhaafay isla habeenkii waxaan imidhay cotomela andalus andalusna habeen baa joogay kadib cotomela cotomela to mexico aduu total waxaan isku waday waxaan mexico kusoo gaadhay sideed cisho falastiin falastiin saddex wadaa jira saddexdaa wada waxay kala yihiin mid waa diirka waxaa laga dhiir dheer baa sallaan loo qaadana kadib sallaankaasa la fuulaya sallaankaasa markaa dhinaca kale looga dhacayaa waxaa kaloo jiray kuna dhuumo waaweyn oo kuwan biyaha qaado oo kala oo la dhex marayo oo muddo aduu ilaa saddex daqiiq afar daqiiq lagu jirayo waxaa kaloo jira wadda diirku meer buu ku dhammaadaa diirku ma dhammaystirna ilaa santiago ilaa iyo tijuana ma dhamaystirna diirku meel buu ku dhammaadaa dadku way lugeeyaan lugeeya saacado badan shan saacadood lix saacadood toddoba saacadood diirkaa markuu la dhammaaday la soo wareegaan xaggaa kasoo gaana iyaduna way jirtaa saddexdaa wejiba inta badan dhallinyaradan haddii aan la xirin waxa ay soo galaan gudaha maraykanka waxa ay wax ka yar shan bilood gudahood ku helaan warqadaha ogolaanshiyaha shaqada taasoo fursad u siisa inay shaqaystaan waxayna taa u arkaan mid wanaagsan oo ka kaalmeynaysa in ay noloshooda soo dhaxsadaan eheladii iyo qoysaskii ay kasoo tageenna ay awood u yeeshaan in ay caawiyaan dadka soo galaya maraykanka ma ahan oo keliya inay ka imanayaan afrika ee qaar badan oo kamida waxay ka imanayaan meelo nabdoon laakiin ay u arkaan inaysan horumar iyo nolol wanaagsan ka sameyn karin waxaana ay soo beegsanayaan halkudhigga caanka ah ee american dream ama riyada maraykanka mid ka mida dhallinyaradaasi oo magaciisa aanu ku koobnay xasan waxa uu ka mid yahay dhallinyarada dhowaanahan soo galay dalkan maraykanka ee kasoo gudbay xuduudda koonfureed inkastoo aanan sida maxamed hore looga soo dayin isaga oo la xiray waxa uu ka waramayaa safarkiisii uu maraykanka ku yimid
wallahi walaala anigu yurub baan horta ka yimiday oo maygii soomaalida ka timiday soomaaliya ama ethoopia waxaan ka yimiday wadanka spain la ydhahdan diyaarad kasoo raacay magaalada madrid wadan costarica la ydhahdan kasoo degay wallahi sagaal cisho bay iguma badnayn aniga alxamdulilah wax culaysa kama soo marin waxoogaa marka mexica lasoo marayaa askartu ay dadka baadhataay tuuga iyo wax noocaasa yihiin laakiin wax jirdila ama dhibaato ah maanan soo arkin dayrka markii aan kasoo dhacnay maraykanka gobolka waxaan kasoo dhacay california magaalo la ydhaahdo wallahi magaceegiiba waa iloobay mexicali magaalo la ydhahdo aan kasoo dhacay marka qolada borderka waa iska nasiib haddii au officer wanaagsani kugu soo hagaagana inuu iska kaa sii daayaa laga yaabaa qaar baa kugu dhegaya markaa
marka xag see uga soo dhacda ma meel waxaa jira lasoo maro ma meel laga soo boodo
wallahi waa laga soo boodaa qolo waxaa jira mukhalasiina oo sallaan kuu dhigaya arown saddex mitir derbi ah laga soo boodaya marka qofka hadduu fudud yahay wallahi waa nasiibka waa kasoo boodi karaa lakin dadka culus oo kale waa dad badan baa ku jaba xataa meelaha qaarkoodna falastiinay waa lasoo wareega baa la ydhaa lakin lug badan baa lasoo galaa lakin anagu derbiga unbaa toos uga soo boodnay markii dambena walaale waa lana xidhay oo magaalada luciana la ydhahda lanagu xidhay afar bilood baan xidhnaa adu markii waxay naga shakisanayeen inaan yurub ka nimid iyo waxbarasadkii markay eegeen qof soomaaliyaan ka nimidna nidhi way iska kaa soo daayeen hadda markaa muddo laba bilood aan waddankan maraykanka joogaa wallahi marka yurub loo fiiriyo horta xagga xornimada iyo maskixiyan qof freeyaa dareemaysa halka markaad joogto sharcigu kole waa iska nasiib yurubba wallahi waa iska meelo badan iska dhibaato badan baa jira oo sharcigaan hore looga helin
dhallinyaradana ayaa ku faraxsan noloshooda cusub iyo fursadaha shaqo ay heleen iyo weliba sida ay bulshada usoo dhaweysay inta badan dhallinyaradan waxay tagaan gobolada ay soomaalidu u badan yihiin sida minnesota iyo ohio halkaasi oo ay markiiba bulshada dhex galaan maxamed ayaan weydiiyey sababta ay minnesota u doorteen falastiin de qofka soomaaliga marka ugu horse wadanka soo galay u raadinaya ama shaqeyroo gaagaab iyo meel aad ka raadiso ama dad soomaaliya ood uheshato dee maadaama hada waxba kala garanaydo indhiyo dhegaba laadahay meel aad ku nasato inta hore kusii afbarato ama aad kusii qabsato kadibna hadhow aad dib uga bedelataba intaasa aniga minnesota keentay wax kale ima keeni marka ma ka heshay inta falastiin sanadka dee anigu qabowga la sheegayna weli maanu arago ilahay waa naga jooji annagaa malaa barafkiina raacaybe waxba balaaya ma jirto waan aad baan u wanaagsanahay waxba balaaya kama sheeganayo falastiin maraykan wuxuu uga duwaa dhulka kale horta xorriyad weeyaan qof iyo kartidii buuna meeshan ku joogaya qof kasta kartidiisu fuulaya ma aha meel laysa saarnaanayo meel qof qof wax tari karo waa adigu hadba meeshaas dhigtuun baad oolaysaa marka inta badan waxaan rajeynayaa dee businesskuna waa halkana wax walba waa u firi haddaad business samaysanayso adigu meel iskenayso xagga saraysa saarayso haddaad dhulka isdhigayso hoobles iska dhigayso intu way kuu bannaan yihiin laakiin halkan shaqadeedu waa firi cid ku xakameynaysaa ma jirto wax intaad doontaad shaqaynaysaa inta maalmood ee doontaad shaqaynaysaa inta saacadood doontaad shaqaynaysaa wax limit oo kuu xayirina ma jirto oo meel kuu taagan dhallinyaradan ayaa marka laga soo tago in ay hadda shaqaysan karaan kuwooda ku dhowaadka shanta bil jooga dalka laakiin waxa ay qaar badan oo ka mid ah ay ku qaadanaysaa muddo dheer inay helaan aqbalaada dalabkooda magangelyo doon waxaana jira culaysya haysta hay-adda socdaalka iyo maxkamadaha soogalootiga taasoo ay u dheer tahay nolosha dhulku cusub sida uu sharxayo garyaqaan amiin haruun runtii caqabaduhu way fara badan yihiin dadkani waxay imaanayaan waddan aan aqoonin luuqadiisa ayna aqoonin cimiladiisa iyo maaragtay aysan aqoonin dabeecadiisa intaa waxaa dheer qofkii isla markiiba qof isku filnaan karo oo isagoo isdaberi kara maaha waxaa laga yaabaa qofkan inuu meeshuu ka yimid uu shaqaysan jiray isku filnaa laakiin dadka markay yimaadaan iskuma filla qof ay iyo maaragtay qaraabe iyo saxa saaxiibay kursaar ku noqonayaan taasi runtii waxay keentaa culeys badan oo iyaga ku yimaada naf naftooda iyo culeys badan oo ku yimaada qaraabadii iyo qoyskii soo dhaweynaya qofkanba halkan isu socodku ma sahlana oo dadku meel walba lug laguma gaaro baabuurta dadweynuhuna ma badna xataa laftooda aqoon bay u baahan tahay meelo badan waxaa laga wadanku waa ballaaranya waa kala fog yahay marka culeysyo badan bay la kulmaan oo qofkii waxaa soo wajaha wixii u malaynaya inuu la kulmada wax ka duwan durba inuu shaqo heli doono durba inuu sharci heli doono wixii o dhan suurtagal ma noqdaan marka qaar badan runtii waxaa soo food saarta culays mararka qaarkood xataa xanuuna keento oo dadkii aad ay ku imaanayo markood laga calacalayo oo ay isla hadleen ama qaar marata xanuun dhimirkii ku dhacay ama qaar ay ay sheeganayaan inay rafaad ay la kulansan yihiin runtii muddo dheer ayay qaadataa lamana saadaalin karo horta waa nasiib dad waxaad arkaysaa muddo kooban nasiib ku helay oo ballamo loo qabtay laakiin inta badan siday u badan tahay muddo aada u dheer bay qaadataa tusaale ahaan sanadkii lasoo dhaafay ee labada kun iyo saddex iyo tobankii waxaa la sheegay in laba milyan ka badan oo qof oo magangeli doon ay kasoo galeen xadka dalkani uu lamada la wadaago dalka mexico dadkaasi waxay u badan yihiin adduunka o dhan bay ka kala imaadeen haba u badnaadaan latin america dadkaas markay soo galaan runtii maxkamadihii qof walba oo xadka kasoo gudbana waxaa macnaha jurisdictionkiisa iyo maaragtay aragtidiisa iyo maqalkiisa leh maxkamadda arrimaha socdaalka iyo jinsiyadda marka maxkamadihii aad ayay ciriiri u yihiin tusaale ahaan gobolkan minnesota anigoo aan joogo waxaa lagu soo qoray wargeyska star tribune in labaatan iyo saddex kun oo kiis ka badan ay maxkamadda hor yaalaan saddex qaadi oo keliyana ay ka howlgalaan maxkamadda socdaalka ee gobolka minnesota marka waad dareemi kartaa gobollada xilka ka hadka dhacaana sida california iyo gobolladaa kalena way ka daran yihiin marka ciriiri badan baa ka jira waxa ay isku dayaan hay-aduhu qofka hadduu uu banaanka joogo kow bal inuu raadsan karo uun kaar shaqo iyo nidaam kale mar haddii marka kaarkaa shaqo uu dalbado waxay hadda siinayaan oo bixinayaanba kaarka lagu shaqaysto oo shan sana ayay qofka siinayaan marka taasna maxaa leedahay waxa weye dowladdu way garwaaqsan tahay in ay muddo dheer qaadan doonto marka waxaa waaye kaarka shaqada hoo magaalada dhinac ka deg shaqayso muddo dheer baa kaa maqnaan doonaa marka inta badan waqti aada u dheer bay qaadataa in la helo qofku in uu gaaro maxkamadda kama dambaysteed oo sharciga loogu ogolaan laha ama loogu diidi lahaa qaar ka mida dadkan soo galootiga waxay ku safrayeen dokumentiyo kala duwan inkastoo ay yihiin soomaali ama ha noqoto sababo la xiriira fududeynta socdaalkooda haddaba sidee la isku waafajin karaa marka dhalashada iyo dokumentiyada ama baasaboorada qofku uu ku safraya ay kala duwan yihiin waa kan garyaqaan amiin haaruun wel qofka documentiga uu wato baa xukuma ma soomaali baa tahay mise matrid lama dhahayo wadankeeda dhalsin baa la weydiinaya anaha soomaali qofku inuu soomaali yahay waa ethnicity laakiin soomaalida waxaan ognahay de wadamada kala duwan ay ay degan yihiin oo ay dalkooda ka tirsan yihiin marka qofkii yimaada waxaa la weydiinaya xagee ka timid sharci nooceed wadataa xageed ku dhalatay mar hadduu qofku marka bassabort ethoobiana wato uu yidhahdo ethoobian ka imid ama uu yidhahdo somalian ka imid ama uu yidhahdo kenyan ka imid ama jabuuti baan ka imid waxaa loo waxaa loo xisaabinaya inuu yahay ama jabuutiyan ama ethoobiyan ama somali ama kenyan marka macnaha soomaalinimadiisa wax kale oo ku xiran ma jirto dabcan luuqadda markii la weydiinayo kale mi waxaad u baahan tahay in lagu turjumo uu codsan karaa qofku luuqadda uu yaqaano dadkana de way ogyihiin in ay soomaali intaas badgan tahay marka dhib ma lehe qof luuqaddu codsadaa loo ballaminayaa bulshada soomaaliyeed ee degan inta badan deegaanada dhallinyaradan ay tageen sida gobolada ohio iyo minnesota ayaa iyaguna si wanaagsan usoo dhaweeyay dhallinyaradan sida uu sharxaya xaashi shaafi oo kamid a hogaamiyaasha bulshada soomaalida ee gobolka minnesota waxaa magaalada minneabolis ama gobolka minnesota yimid dhalinyaro aada u badan oo runtii rag iyo dumarba leh runtiina in badan intooda badan ama gebi ahaanba ay ahaayeen si sharci darre ay ku yimaadeen waddankan laak waxaa loo ogolaaday gudaha inay soo galaan oo isdhiibaan intii dacwadooda u soconayso iyo waqtiga sharciga ka qaadanayaanna runtii waa waqti aada u adag oo wax sharcigo magaalada ay ku shaqaysan karaan ma laha guri ma kiraysan karaan lagama bakireynayo qofaan sharci lahayn shaqana lama siinayo laakiin ise wanaag waxay ka dhasheen dad aada u wanaagsan oo la yidhaahdo soomaali oo qiimo badan oo runtii garab istaagay dadka soo yimidoo tirada badan aan qof dad badan qaarkood aan aqoonba laakiin ilbaab kastoo soomaaliya laga furay dhalinyaro badanoo ayaa waxay jaanis u heleen dadkii halkan hore u joogay inay guryahooda u furaan ay seexiyaan maxaan ku dhahaa ay la noolaadaan kadibna qaar badanoo ka mid ahna ganacsatada soomaalida ilaahay kheyrka ka siiye ama ha noqdaan kuwo makhaayado leh ama ha noqdaan kuwo dukaamo leh ayagana waxay baabada u fureen dhalinyaradaas inay shaqaaleeyaan lacag kaashna ay siiyaan intii ay sharcigooda ka helayaan taasna waxay sababtay in atleast dhalinyarada ay lacag helaan ama ay atleast loo yaro ku hayargadaysan karaan si doodoodu ay qiimo u yeelato sharcigoodana ilaahay uga soo dedejiyo runtii waa nolol aada u adag maraykan haddaadan qof ku lahayn sharcina aadan ku lahayn waa runtii marxalad aada u qalibsan waqtiyada qaboobahana waa kasii daran tahay
dhalinyaradan ayaa u arkaa in fursad nololeed iyo shaqaba ay maraykanka taalo iyagoo sheegay inay la yaabaan marka ay arkaan dad aan shaqaysan oo mararka qaar iyaga shaxaadaya oo sharciya leh muddana dalkan joogay mar kale xasan waa kan oo arrintaasii sharxaya waxaan ugu nimidnay dadba halkan baasaboor haysto sharci haysto laakiin wadooyinka joogo dadka shaxaadaya xabad sigaara shaxaadaya laakiin qofku siduu iska dhigay ku xidhan tahay waxaad arkaysaa dhalinyartii hadda soo gashay soomaaliya ka timiday qaar wallahi iyagoo saddex bilood joogo laysankii gaadhiga haysta iska shaqaysanaya inkastoo ina dee liiga lahayn oo shaqooyin dad soomaaliya u shaqaynayo iska xamaalanaya aan dadka dee aan shaxaadayn dadka oo iska shaqaysanaya ad arkaysa markaa qofku siduu iska dhigo unbay tahay caqabadan taalla maraykanka sharcigan raagayna meel walba waa yaala yurubna wuu yaalla halkana wuu yaalla wallahi waxaan ku doortay waa ka xorriya badan tahay yurub waa dhibaato badan tahay falastiinay maskaxdaa lagaa gumaysanayaayo waa meel aad laysku dabagalo hadda tusaale ahaan waxaan ushaqeeyaa wiil soomaaliya aan ushaqeeyaa cid waxba ima weydiisa aniga boolisku waa iska soo galaan cuntaday ka cunaan waxba ku weydiin maayan lakin yurub saddex isha haddaad meel ka shaqaysa adigoo bilaa sharciya waa lagula kacaya marka dambe inkastoo dhallinyaradani ay ku qanacsan yihiin dalkan cusub ay yimaadeen iyo fursadaha yaalla haddana waxaa ka horeeya dhabo dheer oo loo maraayo sidii ay sharci ku heli lahaayeen si ay u awoodaan inay eheladoodii la midoobi karaan sidoo kale qaar badan oo aynu la hadalnay waxay ka walwalsan yihiin waxa ku dhici kara haddii uu soo laabto madaxweyne donald trump bisha nofembar doorashada maraykanka dhegeystayaal intaasi ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii bandhiga v o a intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo